wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda galmudug cabdirasaaq maxamuud jaamac ayaa ka warbixiyey xaalada amni degmada cabudwaaq isagoo sheegay xaalada amni ee magaalada inay tahay mid la xakameeyey balse uu ka diigay waxyaabo khatar ku noqon kara amniga iyo sidoo kale xashiloonida degmada cabudwaaq cabdirasaaq ayaa sidoo kale fariin u diray dad uu ku tilmaamay inay iska horkeenayaan bulshada iyo dowladda cabudwaaq isagoona ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii loo horumarin lahaa laamaha amniga iyo sidoo kale kashaqaynta bulshada degmada cabudwaaq wasiir dowlaha ayaa sidoo kale xusay in wada shaqaynta dhex marta bulshada iyo dowladda galmudug ay muhiim weyn u tahay xasiloonida deegaanka iyo sidoo kale kahortegidda falaalka amniga darada ka abuura degmada cabudwaaq sidoo kale wuxuu ku baaqana taageero dadaalada amniga ka socda isagoona sheegay in la xaqiijinayo nabadgelyada iyo sidii loo holaalin lahaa danaha bulshada degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
inay suurad xumeeyeen ciidamadii deegaanka la tababaray ciidamadii daraawiishta galmudug gaar ahaan ciidankii lagu tababaray degmada cabudwaaq loo diyaariyey inay degmada amnigeeda iyo deegaamada hoostaga iyo dhammaan bareega galmudug oo dhan inay si fiican sidii ciidamadii hore uga howlgalaan baa si suurad xumayn ah dad u isticmaaleen waxaan leeyahay marka arintaas ka waantooba hayeelina dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba dhibaataha u siyaadanina dadka deegaanka ah ay ka faa'iidaysan lahaayeen xoogooda cusub iyo dhiigga cusub iyo dowladnimada iyo horumarka heerkii laga faa'iidaysan lahaa bay marahayaan waxaan marka ugu baaqahayaa dadka shacabka ku nool degmada cabudwaaq inay soo dhoweeyaan ciidankaas la shaqeeyaan waa wiilal ayagoo ay dhaleen oo siday wax u qaybsan jireen lagu qaybiyey oo lagu tababaray ciidankaasu toddoba faa'iido buu leeyahay marka koowaad ciidan waa ciidan dowladeed oo sharci ah oo laga bilaabo training ilaa markii ugu dambeyso databaska iyo nambarkii ciidanba la siiyey loo dhammaystiray waa ciidan garaamkooda haysta waa ciidan daawadooda haysta waa ciidan salarigooda helahaya waa ciidan gaadiidkooda loo dhammaystiray dhammaanba waxaas dowladda galmudug baa diyaarisay waana loo dhammaystira waxay u diyaarsan yihiin inay ka shaqeeyaan degmada amnigana ka shaqeeyaan haddii alla idma marka ciidankaasu sidaas u diyaarsan yahay waxaan rabnaa dadka ree cabudwaq iyo deegaamada hoos yimaad amniga ciidamadaas sidii ciidanka booliska ah ay u shaqayn jireen bay ciidankan u shaqaynayaan waa ciidan daawuusta galmuduga dadka suurad xumaynahaya oo luuqadaha aan ku habboonayn baraha babliga ah isticmaalahaya inay ooga xishoodaan ilaahay inay ummadooda u turaan inay dowladnimadooda ilaaliyaan inay dalkooda ilaaliyaan dalka wuxuu ku shaqayn karaa dowladnimo horumar wadajir iyo si hufnaan ah magaalada caabudwaq ee gobolka galgaduud ayaa inta badan waxaa ku soo lalaabta falaalka amniga lidiko taasoo ay ka dambeeyaan aanooyinka qabiil iyadoona la rajinaya waxaa ka qabtay ciidamada maalinta waar lagu soo xiray degmadaas oo lagu tagan ka shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada degmada caabudwaaq